إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah al furqaan qodobada insha allah duhurnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah camaliyad nafurnimo ayaa magaalada muqdisho waxaa lagula beegsaday saraakiil cadaan ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay saakay waxa ay weeraro ka fuliyeen qaar ka mid a gobolada dalka dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa waxay eryadeen gabar sidii ragga oo kale surwaal iyo shaati ku libisatay maxkamadda radul madaalim ee wilaayada banaadir ayaa waxa ay riday xukun hor leh oo la xiriira goof ku yaalla duleedka muqdisho hooyada dhashay wiil maraykanka si xun loogu dilay ayaa cabirtay dareenkeeda sheekh xasaan xuseen aadan abusalmaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa wuxuu ka hadlay qaar ka mid a xubnihii ugu waaweynaa ee diinta islaamka liidayey kana soo muuqday silsiladii filimada taxanaha ah ee xarakada shabaabul mujaahidiin soo saartay dowlad diin ah oo muddo bil ah socotay ayaa waxaa loo soo gabagabeeyey gaadiidleyda ku dhaqan degmada saakow ee walaayada jubbooyinka warka dibaddana guddiga doorashooyinka ee dalka liibiya ayaa murashaxiinta qaar waxay u diideen inay u tartamaan xilka madaxtinimada ee waddankaas intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن camaliyad naafurnimo ayaa maanta magaalada muqdisho waxaa lagula beegsaday saraakiil cadaan ah maxamed cali ayaa ka waramaya waxaa magaalada caasimada ee muqdisho saaka ka dhacay camaliyad nafuurnimo oo lagu beegsaday saraakiil cadaan ah kuwaasoo kolanyo ku dhex marayay bartamaha magaalada camaliyadda ayaa ka dhacday meel u dhow madaxtooyadii hore ee cabdiqaasim waxaana saraakiisha caddaanka ah ee la beegsaday ay ahaayeen tababarayaal milatari oo ciidamada dowladda federaalka siinayay tababaro ciidan gaariga miinaysan ee uu kaxaynayay naftii hure ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bartanka kaga qarxiyey kolonyada taasoo keentay in burbur xoog leh uu gaaro gawaaridii ay saarnaayeen saraakiisha idaacadda islaamiga ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay baahisay iyadoo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan mujaahidiinta in khasaaro ba-an oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu gaaray saraakiisha la beegsaday iyo ilaaladooda oo isugu jira ciidamo afrikaan ah iyo kuwo soomaali ah dhowaan ayay ahayd markii camaliyad midaan la mid ah lagu beegsaday saraakiil maraykan ah oo qayb ka ah cadaanka ku sugan magaalada muqdisho waxaana camaliyadaas oo ka dhacday nawaaxiga villa baydhabo lagu dilay sargaal ameerikaan ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saaka iyo xalay waxa ay qaar ka mid a gobolada dalka ka fuliyeen weeraro kala duwan sida warkan uu ku eegayo cabdisamad cabdulaahi gobolada banaadir shabeellaha hoose bakool jubbooyinka iyo sidoo kale bay waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka kala dhacay dagaallo toos ah howlgallo gaara iyo sidoo kale duqayn lala beegsaday ciidamada dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa haddaan ku horumarno magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa habeennimadii xalay ka dhacay weerar la beegsaday guddoomiyaha magaalada kismaayo ugu magacaaban maamulka jubbaland gaari uu lahaa guddoomiyahaas oo lagu magacaabo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayay qarax la beegsadeen mujaahidiinta gaariga xilliga qarax lala beegsanaya ma uusan saarnayn guddoomiyaha balse waxaa saarnaa oo ay waxyeelo ka soo gaartay qaar ka mid ah raggii la shaqaynayey waxaa la xaqiijiyey in qaraxa uu ku naf waayey mid ka mid ah xoghayanadiisa sidoo kalena waxa uu dhaawac adag soo gaaray askari ka mid ahaa ilaaladiisa gaarka ah iyadoona goobta uu ku burburay gaarigii uu lahaa guddoomiyaha magaalada kismaayo sidoo kale magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gaar ahaan degmada wardhiigle waxaa ka dhacay weerar lala beegsaday mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka degmada wardhiigley ee dowladda federaalka saadiq cali ayaa lagu magacaabaa mas-uulka ay mujaahidiintu ku khaarijiyeen degmada wardhiigley sidoo kale gobolka banaadir gaar ahaan duleedka magaalada muqdisho deegaanka lagu magacaabo tareedisho waxaa ka dhacay weerar culus oo ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisan askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaankaas haddaan ugu dubno gobolka bakool waxaa ka dhacay weerar ay mujaahidiinta xalay ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur gobolka baay isna waxay saakay mujaahidiinta weerar kula jarmaadeen saldhig askarta maamulka cabdicasiis lafta gareen ay ku lahaayeen degmada qansax dheere ee gobolkaas gobolka shabeellaha hoose isna waxaa saakay ka dhacay weerar ay mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka beriir ee duleedka degmada afgooye halkaas waxaa saldhig milatari ku lahaa ciidamada dowladda federaalka ee la shaqeeya shisheeyaha isku soo wada duuba howlgallada kala duwan ee ka kala dhacay gobolada baay bakool shabeellaha hoose banaadir iyo sidoo kale jubbooyinka ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo maalintii shalay weerar duqeymo loo adeegsaday ay mujaahidintu ku qaadeen xero ciidan oo ku taala laanta buure ee gobolka shabeellaha hoose halkaas waxa ay saldhig ciidani u tahay askarta ka soo duulay dalka yuganda lixdan madfac ayay mujaahidiintu ku garaaceen xerada waxaana lagu soo waramayaa in khasaare maadiya oo xooggan uu halkaa ka dhashay dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa waxay eeriyadeen gabarh sidii ragga oo kale surwaal iyo shaati ku leebisatay warkan waxaa inoo haya maxamed ciise
wararka naga soo gaaraya magaalada hargeysa ayaa sheegaya in jawaab adag bulshada kala kulantay gabar lagu soo dhaqan dooriyey dibadda taasoo intay sarwaal iyo shaar soo xiratay isku dayday inay ku dhex lugayso waddooyinka boqolaal dadweyne ah ayaa suuqa hargeysa ku dhex eryaday gabadha iyadoo qaarkood ay dhagaxaan ku tuurayeen qaarna ay habaarayeen dadweynaha ayaa ku xoomay gabadhan iyagoo aad u caraysan waxaana si deg deg ah goobta ku soo gaaray ciidamada loo yaqaano booliiska kuwaas oo kaxeeyey ciidamada waxay badbaadiyeen nafteeda oo waxay ka reebeen dad shacab ah oo ka gadooday qaablibiskeeda sidaasi waxaa yidhi sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska somalilan oo sheegay in booliisku u xireen si nafteeda u badbaadiyaan laakiin aysan ku haysan libiskeeda sarwaalka iyo shaarka dadka qaar ayaa sheegaya in markii horeba ay gabadhan sheeda ka ilaalinayeen ciidamada arrintanna ay ahayd mid la isla ogaa oo la doonayay in lagu tijaabiyo dareenka dadka iyo sida ay u qiiroonayaan bulshada ku dhaqan waqooyiga ayaa waxaa ku socda dagaal dhanka diinta ah taasoo ay kala siman yihiin soomaalida kale ee ku nool meelaha ay shisheeyaha ka taliyaan laakiin waxaa somalilan intaa u dheer in shisheeyuhu si nabad ah ugu fushanayo mashaariicdiisa cid la hadlaysa aysan jirin maxkamadda reerdul madaalim ee walaayada banaadir ayaa waxa ay riday xukun hor leh oo la xiriira goob ku yaal duleedka muqdisho maxamed daahir ayaa ka waramaya qaybta afraad xukunno maxkamadda radulmadaalim ee wilaayada banaadir ay ka soo saartay dhulal la isku haystay ayaa xalay la sii daayey waxaana xukunkan laga soo saaray goof la isku haystay oo ku yaala degmada dayni leh ee magaalada muqdisho maxkamadda ayaa dacwada la hor keenay labaiyo labaatanka bishii muxaram sannadkan kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriga sida uu sheegay khaadiga waxaa maxkamadda radulmadaalim dacwad keensaday taariikhdu markay ahayd labaiyo labaatankii muxaram kun afar boqol afar saddex mudaciga cabdulaahi nuur maxamed bariise wakiilna ka ah dhaxaltooyada adeerkii maxamuud jimcaale calasow oo ka kooban garaad xuseen siyaad maxamed aadan siyaad cabdulaahi maxamed siyaad cabdulaahi nuur maxamed bariise yuusuf maxamed calasow iyo faadmo geedow maxamed wakaaladaasna waxay ka ansaxay maxkamadda horteeda wuxuuna dacweeyey mudawcalihiyaasha kala ah reer gacal calasow oo kale ah maxamuud gacal calasow iyo xasan gacal calasow cali gacal calasow aamina gacal calasow hooyadood isniino jimcaale calasow wuxuuna ku dacweeyey sida tan waxaa jirta in dhul goof ah oo ku yaala xamar degmada dayniila gaar ahaan deegaanka burdheere uuna lahaa goofkaas adeerkeen maxamuud jimcaale calasow ay si xoog ah nooga haystaan qoyska reer gacal calasow waxaana jirta in ay isku cabirteen goofka adeerkeen iyo goofka uu lahaa aabbahood oo naga saaran dhanka waqooyi markii aan ogaanay arrinkaas waxaan ku dacweynay tolkii aan ka wada dhalannay tolkiina waxay noo dhigeen gogol waxayna reer gacal calasow inkireen in meesha adeerkeen uu ku lahaa wax goof ah qoyska reer gacal calasow oo lasoo dacweeyey ayaa dhankooda laga jawaab dalbaday intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay reer gacal calasow waxayna jawaabta dacwadda u wakiisheen maxamuud gacal calasow wakaaladaasna waxay ka ansax maxkamadda horteeda wuxuuna ku jawaabay sida soo socota dhulkaas goofka ah ninkaas wuxuu sheegay in aan xoog uga haysanno wax xoogana oo aan uga haysana ma jirto dhulkaas waxaa gatay aabbahay gacal calasow wuxuuna dhintay kun iyo sagaal boqol sideetan lixdii wuxuuna ka gatay fay geedow maxamed iyo caasabadeeda waxaana ka mid ahaa casabadeeda nuur maxamed bariise iyo maxamed siyaad cali wuxuuna ka gatay taariikhdu markay ahayd kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii waxaana markhaati ka ahaa xaaji xasan maxamed fiidow cali culusow dulcad iyo canshuur cawaale jimcaale waxaana lagu gaday lacag dhan toddoba boqol oo shilin soomaali ah sohdimaha goofka bari waxaa ka xiga reer abooti galbeedna waxaa ka xiga reer abooti koonfurna waxaa ka xiga mukhtaar xasan waqooyina waxaa ka xiga gacalfood dhulkaas goofka ah waxaa la cabiray taariikhdu markay ahayd laba kun toban iyo saddexdii waana la shaqaysan yahay dhulkaas wuxuuna ku yaalaa degmada daynila gaar ahaan xaafadda burdheere ama gaashaan madoobe intaa kadib maxkamaddu waxay u dirtay muddawa calayhiga in uu keeno ciddii aabbahood uu dhulkaas ka gatay wuxuuna keenay faygeedow maxamed oo uu sheegay in dhulkaas aabbihiis ay ka gaday maxkamaddu waxay weydiisay faygeedow in dhulkaa iyada ay ka gaday gacal calasow waxayna ku jawaabtay aniga wax dhul ah kama gadin gacal calasow lacagna kama qaadan arrintaasna waxba kama jiraan ugu dambayntii maxkamadda islaamiga ah radulmadaalim ee wilaayada banaadir ayaa xukun sharci ah ka gaartay dhulka la isku haystay inta kadib maxkamaddu markay dhegaystay dacwaddii muddaciga ee jawaabta muddaca calayhiga taas oo uu ku inkiray in goofkaas xoog uu ku haysto uuna sheegay inuu aabbihii ka gatay gabar lagu magacaabo faygeedow maxamed kadibna uu maxkamadda horteeda keenay saddex markhaati kuwaas oo aan ka ansixin maxkamadda horteeda ayna dhaarteen faadumo iyo dhaxaltooyadii kale ee lagu sheegay inay aabbayaalkood beecaas oggolaadeen waxay maxkamaddu xukuntay kow beecaas inuusan jirin labo maxkamaddu dhulkaas waxay u xukuntay dhaxaltooyada maxamuud jimcaale calasow islaw cagaweyne waxayna ka xukuntay reer gacal calasow xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday dhaar maraajicda loo cugsaday xukunkan ayuu qaadiga goobta ka sheegay maraajida loo codskaday saxiixu muslim mujaladka koobaad safxada boqol labaatan saddex xadiiska raqamkiisa laba boqol labaatan kow musnad imaam shaafici mujaladka afaraad safxada koob iyo tobnaad asunan kubra lilbayhaqi mujaladka tobnaad safxada afar boqol labaatan iyo toddobo maxkamadda radulmadaalim ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa horey u riday xukunno kala duwan waxaana maxkamaddan u soo cadaalad doontay dad ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa hooyada dhashay wiil maraykanka si xun loogu dilay ayaa waxay cabirtay dareenkeeda mahad cubeyd cali ayaa warkaan faahfaahinaya maxamed xasan oo ahaa wiil dhimirka looga jiro islamarkaana dhowaan lagu dilay dalka maraykanka kadibna lagala baxay keliyaha iyo beerka ayaa waxaa dhacdadaas si faahfaahsan uga hadashay hooyadiis oo lagu magacaabo ayaan maxamed ismaaciil ilaahay baan iska baryaa makhaayadaha iima dhinna dukaanu iima dhinna in mar walba maxamed ma aragteen maya wax qarsoomaya male waa ninkaas magaalada intaa ku leekaday habeenkii markay ahayd bisuna labiyo toban hayd ayaa sagaalkii habeenimo nin biliis nagu garaacay baaka waa ayo biliis waan ka furay markaan ka furay baan ku iri maxamed baad ii wadaa markaasuu yiri maya sore furankalikani baa isoo wacay waxay gu yiraaheen adreyskaa tag inanka la raadiyo waxaad ku tiraa talaagadu ku jira inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun anigii ya waxaan ku iri what happen aniga dhaktar wasti baa ilmahayga haystay sore wuu iga tegey markuu iga tegey waan ooynay tii yara ayayda oo haya anagii meesha inankii kalena shaquu ku maqna gabar dariskan ku garaacay waxaan ku iri way iga fureen maabari maxaa loo hoyeysaa bari maxaa loo maxamed waa la qashay waan horaan idinku sheegay maxamed waxaa la yidhi waa meyda talaagad buu ku jiraa gabdhihii iyo reerkiina oohin dalka maraykanka ayaa waxaa joogto ka ah dilalka iyo dhacdooyinka kuwan la midka ah ee lagu qasho dadka iyadoona ay xusid mudan tahay in si gaar ah loo beegsado dad badan oo ay soomaalidu ka mid yihiin sheekh xasaan xuseen aadan abusalmaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay qaar ka mid a xubnihii u waaweynaa ee diinta islaamka liidayay kana soo muuqday filimaantii tixanaha ahaa ee xarakada shabaabulmujaahidiin soo saartay sheekh xasaan xuseen aadan abuusalmaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka islamarkaana sida muuqata daawaday filimaantii silsilada taxanaha ahaa ee xarakada shabaabulmujaahidiin ay soo saartay ee ku saabsanaa xeerarka iyo qawaaninta shareecada islaamka baalmarsan ee dowladda federaalka ah ayaa waxa uu soo hadal qaaday qaar ka mid a shakhsiyaadkii liitay ee halkaa ka soo muuqday waxa uu si faahfaahsan uga hadlay qaabkii uu warka u dhegeeyey madaxweynihii hore ee puntland kaa oo diidanaa in kitaabka qur-aan kariimka lagu kala baxo hadal arrintaa la xiriira asigoo jeedinayana filimka ka soo muuqday kalabax kitaabkaa qaba maxay isu beddeshay hadda kalabaxee dastuurkaa qaba farole muxuu yidhi yaxyii xasan wuxuu yidhi kitaabkaa soo dhigteen guryahooda markay siyaasad rabaan amba kitaab baan haysta gurigaan soo dhigtay siyaasad isma keeni karaan buu idhi kitaabka qur-aanka war kitaabtiinna soo akhrista dhunkada soo saara mixraabka iyo khaanadda iskugu kan keena xafiiska iyo goobta baarlamaanka anoo kitaabkay ka soo tegey iyo idinkoo ka soo tegay isku haya keena maxayna kala xukumaya dastuur iyo bainal code iyo xeer gaa laga soo ergistay faranji iyo gaa inoo qorta oo cad bay la taagan yihiin dadka kale ee sheekh xasan xuseen aadan abusalmaan uu la yaabay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cali siciid fiqi kaas oo filim ka soo muuqanaya asiga u gafaya shareecada islaamka mid reer baydhaba wuxuu leeyahay waan fiiriyey oo reer sacuud baa kun iyo afar boqoloo sano kitaab ku dhaqma waxba way ka keeni waayeen innaga soomali waxba ina tari mahaayo inoo qora xeer buu leeyahay haddaan iska lalaadso dhow kuwaan gaallo waxdheedi kiyo in xusana u waasho horaan ba khariiji baa takfiira gaalniman baa loo ordahayaa aniga idinku meelun baynu ku xisaabtamaynaa wa cinda allaahi tajtamicu alkhusuum yacni nebi maxamed amarkiisa oo taladiisa oo sunnadiisa ruuxii ka jeedsada waxaa asiibi doonta mustaqbalka imaa dalaalatan bidcu wa imaa kufrun aw yusiibahum inuu haleelaha iska ilaaliyo cadaabun aliima wahuwa alqatlu fi dunya aw alcadaabu fi alaakhira ninka adduunku kufriya maxaa haysta xaddu riddaa haysta hadduu ku dhintana jahannamaa sugayso quwaaxaysa waxaa aad u soo badanaya siyaasiyiinta soomaalida ee u gafaya diinta islaamka si ay shisheeyaha sandareerta amaba dhaqaalo uga helaan sidoo kalena uu raalli uga noqdo in xilal ay ka qabtaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada amaba madaxda u sarraysa noqdaan dowladdiin ah oo muddo bil ah socotay ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey gaadiidleyda ku dhaqan degmada saakow ee walaayadda jubbooyinka warkan waxaa inoo haya maxamed mudey axmed abu muslim munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa maanta ka dhacday degmada saakow iyada oona lagu soo gebagabaynayey dowro diini ah oo loo qabtay gaadiidleyda degmada saakow waxaana dowradani diiniga ah soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada saakow wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxayna soconaysay muddo bil ah inta ay soconaysay dowladda waxaa gaadiidleyda ay ku qaateen casharo muhiim ah waxaana ka mid ahaa kitaabka towxiidka dadka dowladda loo qabtay ayaa gaarayey soddon darobal haddaba waa kuwan dadkii ka faa'iidaystay dowladda oo sharxaya waxyaabaha ay ku qaateen dowladda dowladdu mudubilaynn soodaasi may ka bardaanay kitaabka talbiyatul islaamiya man rabuka rabbi allah wamaa nebiyuka nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam wamaa diinuka diin lislaam kam maraatibu diin wamaa hiya maraatibu diin halaathatu wahiya alislaam waliimaan walixsaan bismillahi magacay waxaa laa maxamed yuusuf dowladda waxay noo socotay muddo bil ah kitaabka waxaa la yidhahaa tarbiyat islaamiya cashirooyinka muhiimka waxaa ka mid ah kuwa salaada iyo si loo weyse qaato masaxa oo weysada sidoo kale qaar ka mid ah daroowallada ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay dowladda ka faa'iideen dowlad manin socday mudubile may ka baranay kitaab laarow tarbiyat islaamiya bismillaah maa macnaa laa ilaaha ila allah macnaaha laa macbuuda bixaqin ila allah kam shuruudu laa ilaaha ila allah wamaa hiya shuruuduhaa hamaaniyatu wahiya alcilmu alyaqiinu alinqiyaad alqubuulu alsidqu aliqlaas almuxabatu alkufru bidaaquud naw dowlad manin socotay mudubil e alxamdulilah walbadana ku yara faa'iidnay ilaahay nicmadiis may ku yara faa'iidnay mudubil maadaama nin socotay nimantii gaadleynir kumad hayni marka walaalo walbadan ku faa'iidnay ardayse may kafaa arday alxamdulilahi arkaan aliimaan arkaan islam arkaan ixsaan dowladas intaasa ku faa'iidnay allahan canfa'a inti gaadley inu kahaani sharaasaan ku ilahay kornayn kuwaala
dowraadka uu qabanayo maktabka dacwada waa mid kor loogu qaadayo barashada diinta muslimiinta ku dhaqan wilaayaadka halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotana waa idaacadda islaamiga halfurqaan guddiga doorashooyinka ee dalka liibiya ayaa murashaxiinta qaar waxay u diideen inay u tartamaan xilka madaxtinimada ee waddankaasi iyadoo waddanka liibiya uu ka socda u diyaargarow lagu doonayo in lagu soo doorto madaxweyne cusub oo uu yeesho waddankaasi ayaa guddiga doorashooyinku waxay soo saareen liis ay ku qoran yihiin xubno dhowr ah oo loo diiday inay ka qayb galaan doorashooyinka ugu yaraantii shan iyo labaatan murashax oo uu ku jiro wiil uu dhalay mucumar alkhadaafigii horey madaxweynaha uga ahaa waddanka liibiya wiilka oo la yidhaahdo sayfulislaam alkhadaafi ayaa waxaa loo diiday inay u tartamaan xilka madaxtinimada ee dalka liibiya iyada oo lagu eedaynayo inaanay buuxin sharuudaha laga doonayo murashaxiinta dhowaan markii sayfulislaam khadaafi uu ku dhawaaqay inuu yahay murashax u tartamaya xilka madaxtinimada ee dalka liibiya waxaa soo baxay dhinacyo badan oo arrintaasi ka hor yimiday kuwaasi oo ku eedeeyey in ina khadaafi uu yahay dhigyacab aabihiis kala shaqaynayay dhibaataynta reer liibiya warbixin lagu daabacay warbaahinta carabta iyo tan reer galbeedka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in sayfulislaam uu aabihiis u qaabilsanaa xiriirka gaarka ah ee uu la lahaa sirdoonka muusaad ee maamulka yuhuudda intay aabihiis uu noolaa wuxuuna dhowr jeer safare qarsoodi ah ku tegey caasimadda yuhuuddu ka samaysatay dhulka reer falastiin ee ay dulmiga ku haysato warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan duhurnimadan waa inaga inta